haddaba mararka qaar ma dhacda in qalabkan lagu ogaado uurka uu sheego uur been ah bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababo in qalabkan lagu baaro uurka uu sheego uur been ah tusaale ahaan hooyo aan uur lahayn inuu yiraahdo uur ayaa leedahay haddaba qalabkan inta badan waxaa lagu baaraa uurka inta badan qalabkan shaqadiisa waxay ku xiran tahay xadiga hormoonka loo yaqaan hcg ama human cryonic gonadotropin hormoonka la yiraahdo haddaba qalabkan mararka qaar waxaa dhacdo in uu sheego uur aan jirin tusaale ahaan hooyo aan uur lahayn inuu yiraahdo uur ayay leedahay haddaba mararka qaar marka baaritaan dheer loo sameeyo hooyadaas waxaa la ogaadaa in hooyada ay lahayn wax uur ah haddaba waxyaabaha sababo in qalabkan uu sheego uur aan jirin waxaa ka mid waxaa loo yaqaan evaporation lane haddaba evaporation lane waa leen ku sameysmo qalabkan dhexdiisa haddaba leenkaas inta badan wuxuu ku sameysmaa marka hooyadu iska baarayso uurka haddii ay ka daahdo daqiiqadaha ayuu inta badan sameysmaa sida caadiga ah uurka markuu negative yahay hal xariiq ayaa sameysanto laakiin evaporation lane waa xariiq labaad oo khafiif ah inta badan evaporation lane wuxuu sameysmaa marka hooyada ay meesha kaadida ku shubto kadib wakhtiga ka daahdo tusaale ahaan sida caadiga waxaa lagu talagalay in qalabkan la sugo ilaa iyo shan daqiiqo laakiin hooyooyinka qaar waa ay ka daahaan mararka qaar marka markay ka daahaan waxaa dhacayso inuu sameysmo leen labaad oo loo yaqaano evaporation lane haddaba markaas ayaa hooyada waxay u fahmaysaa marka inay uur leedahay sidoo kale waxyaabaha kale ee sababo in qalabkan uurka lagu baaro sheego uur been ah waxaa ka mid ah isticmaalka daawooyinka qaar haddaba daawooyinka qaar haddii ay isticmaalayaan dumarka waxaa dhici karto inuu qalabkan sheego uur been ah haddaba daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka lagu yareeyo miisaanka jirka iyo daawooyinka lagu daaweeyo dhalmo la-aanta dumarka labadaas daawoba waxaa ka buuxo xaddi aad u badan oo ah hormoonka loo yaqaan h c g sidoo kale daawooyinka kale ee sababo in qalabkan uurka lagu baaro uu sheego uur been ah waxaa ka mid a daawada asbariinka kaarmisabiinka iyo daawada kale ee loo yaqaano mithadoonka ayaa ka mid ah sidoo kale waxyaabaha kale ee sababo in qalabkan lagu baaro uurka uu sheego uur been ah waxaa ka mid ah cudurada qaar ee ku dhaco dumarka haddaba cuduradaas waxaa ka mid ah burbiyoodka cuduradaas waxaa ka mid ah burbiyoodka sidoo kale cuduradaas waxaa ka mid ah cudurada ku dhaco keliyaha iyo kaadiheesta sidoo kale cuduradaas waxaa ka mid ah caabuqyada ku dhaco kaadiheesta guud ahaan cuduradaas waxay sababi karaan inuu qalabkan sheego uur been ah sidoo kale waxyaabaha kale ee sababo in qalabkan lagu ogaado uurka uu sheego uur been ah waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano dilanka hooyada haddii ay mar dhow dilanti oo ubadka laga soo xaaqay kadib haddii ay sameyso baaritaan waxaa dhacda inta badan in hooyadaas uu qalabkan ku sheego uur aan jirin taasna waxaa u sabab ah xadiga hormoonka h c g-ga oo xilligaas weli badan hooyada uur ayay hore u lahayd uurkii waa ka dilmi waa laga soo xaaqay soo mah weli hormoonka h c g-ga waa badan yahay marka hooyadaas haddii ay uur iska baarto waxaa dhacdo inuu uurkaas noqdo positive oo been ah waxa ugu dambeeyo ee sababo in qalabkan lagu ogaado uurka uu sheego uur been ah waa waxa loo yaqaano molar pregnancy haddaba molar pregnancy waa uur isku bedelay buro haddaba markay isku tagaan ugxaanta iyo shahwada oo uurkii sameysmay halkii la rabay inuu uurka sii socdo ubadka sii weynaado waxaa dhacdo inuu minka ku sameysmo buro haddaba buradaas waxay sababaysaa in qalabkan lagu ogaado uurka uu sheego uur been ah